Mashruuca SFRB oo taageera beeralayda iyo xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed uuna maalgeliyo Bangiga Adduunka ayaa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland waxay codsatay in la ballaariyo mashruuca qaybta Jubbaland lana gaarsiiyo saddex degmo oo ka tirsan Gaday iyo Jubbada Hoose kuwaas oo mashruucu uusan horey uga shaqaynayn. Agaasimaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mursal Maxamed Xirsi ayaa sheegay in mashruuca uu hadda ka shaqeeyo sagaal degmo oo Jubbaland ah ayna codsadeen in saddex degmo oo dheeri ah mashruucani laga hirgeliyo.
Shaqada mashruuca uu FSRB uu ka wado degmooyinka Jubbaland oo tira ahaan hadda sagaal ah in lagu kordhiyo saddex degmo oo kala ah deegaanada xorta ka ah degmada Jamaame, degmada Ceelwaaq iyo degmada Buurdhuubo in lagu soo kordhiyo mashruuca oo hadda ka shaqeeya sagaal degmo oo Jubbaland ah oo isugu jira gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose. Intaa kadib waxaa fikradooda soo jeediyey iyo waxqabadyadoodii ayaguna wasaaradaha iyo prioritieskii ay ka lahaayeen sektarada wax soo saarka. Mashruucan oo uu deeqda ku bixiyey Bangiga Adduunka ama World Bank wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn oo hadda Jubbaland ka socota gaar ahaan sektarka wax soo saarka beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaana laga qabaa rajo weyn oo la xiriirta in ay gaaraan sektaradan isku filnaansho iyo u adkaysi isbedelka cimilada ee wax soo saarka beeraha iyo xanaanada xoolaha.
Mashruuca SFRB ayaa taageero siiya dadka beeralayda iyo xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed waxaana mashruucani qaybtiisa Jubbaland ka faa'iidaystay xoolo-dhaqatada iyo dadka tabcada beeraha ee ku nool gobolada Jubbada Hoose iyo Gaday ee Jubbaland.